magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa laga daafuray shir weyne looga hadlayay sidii loo garb istaagi lahaa barakacayaasha ee qaxootiga iyo dadka dalka dib ugu soo laabanaya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka oo wehelinaya wakiilka urur goboleedka egaada ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirkaasi looga hadlayey sidii loo garb istaagi lahaa qaxootiga iyo barakacayaasha dalka dib ugu soo laabanaya iyo kuwa martida loo yahay sidoo kale madasha waxaa goobjoog ka ahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda wakiilo ka socda urur goboleedka igaad iyadoona si gaar ah shirka diradda loogu saaray sidii looga taageeri lahaa dhanka shaqa abuurka nolol maalmeedka dadka barakacyaasha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi ayaa sheegay in shirka ay kasoo bixi doonaan qodobo dhaxal u noqon doono qaxootiga barakacyaasha soo laabanaya iyo bulshada martida loo yahay iyadoona diiradda lagu saari doono kobcinta xirfadaha shaqa abuurka dadka aadka u nugul runahaantii waan ku farxsanahay inaan maanta daafuro kambala declaration oo ay soo qabaqaabiyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo orgoboleedka igad waxaan rajaynayaa dadka meesha iskugu yimaaday inay wax ka soo saari doonaan kulan wadatashiga ah arrin dhexgal ah oo dalka soomaaliyeed iyo barakaco ah ay soo dhaweeyeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay micnaha dhammaanteen iska keenay qeyrhana waafajiyo dadka masaakiinta leh waxa qeyr qaba ila mesha ku saaro dhanka kale maxamed kaarshe oo ah madaxa urur goboleedka igad ee soomaaliya ayaa sheegay in igad ay ka go-an tahay in dowladda soomaaliya lagu garabsiiyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dadka qaxootiga isagoona hay-adda qaxootiga ku ammaanay sida ay ahmiyadda gaara u siinayso dhinacyada xalalka waare ee barakacyaasha igad ee soomaaliya qayb ka tahay sideedda waddan soomaaliya qayb ka tahay meeshaasa waxaa ka dhasha marka in la sameeyo sectors kala duwan si caqabadahaas qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ah loo jaalij gareeyo waxna looga qabto caqabadihi waxaa loo kala saara dhowr qaybood ee educationka ugu horeyso waxaa la sameeyey cambala declaration on education oo jabuuti lagu saxeexay waxaa la sameeyey cambala waxaa la sameeyey mombasa health declaration oo lagu sameeyey mombasa oo healthiga ah waxaa la sameeyey cambala jobs livelihoods and self reliance oo cambala lagu sameeyey twenty nineteenk sanad kadib markii la sameeyey global compact on migration cahdiga guud ee dunida oo laga hadlaya qaxootiga si wax looga qaban karaa marka waxaan aaminsanahay maanta muhiimad goonihay noo leedahay in la tashageena qof walba uusan ka xishoon uusan ka gaabsan talo wax ku oolaha uu gelin kara arrintan sababta waxaan ku jirnaa soomaaliya qayb ka tahay tobanka waddan ee adduunka ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ugu badan adduunka tobankaas waddan maadaama qayb ah ka nahay probleemyadan aa arkaysiin maalin walba in floods iyo daadad iyo abaaro iyo conflicts iyo waxyaaba kala duwan ay dhacayaan mas-uuliyad gooniyaa naga saaran in weeraan aan aan la jaalij gareyno in tobankaas waddan sidii kor loogu soo kici lahaa sidii loola tacaali lahaa culeysadaas inaa dhammaanteen aan ka wada shaqeyno si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa waxa uu socon doonaa laba maalmood